SBS Radio.
cabdicasiis axmed gurbiye qarax ayaa ka dhacay magaalada muqdisho oo aad joogto xogogaalla u tahay si kooban qaraxaasi sida uu dhacay iyo dadkii wax ku yeeloobay iyo khasaaraha maxaad ku tilmaami kartaa
walaal aadaa umahadsan tahay qaraxu waa run wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho weliba goor maalin ah waxuu ka dhacay isgoys ama bar control oo ciidamada ay ku lahaayeen xaafad degmada boondheere oo ku taalla bartamaha magaalada muqdisho agagaarka xabsigii hore ee godka jilcoo loo yaqaano iyo dalisjirka dahsoon marka halkaas ayuu ka dhacay qaraxu wa wuxuu ahaa qarax khasaaro badan geystay laakiin maadaama dowladda federaalka ah ay cadaadis badan saartay hay-adaha gargaarka ee dhaawacyada iyo dhimashada qaadayay iyo saxaafadda informationka ama wararka aanu helnay aada ayay u koobnaayeen ee saxaafadda soo gaaray marka annaga waxaana soo gaaray ilaa taganayo inay dhinteen balse warar kale oo saa ka soo baxay waxay sheegayaan in dhimashadu ay gaarayso ilaa labaatan marka dadka waxyeelada kasoo gaartay waxaa ka mid ah gaari ciidan oo halkaasi ku burburay gaariga waxaa ku dhintay inta dadka ugu caansanaa ka mid ahaa sarkaalad gabadha hayd oo lagu magacaabo faadamo cali raage iyo seygeeda ayaa halkaasi ku dhintay ciidamadii la socday inta badan way baaba-een waxaa kaloo isagana waxyaalo soo gaadhay oo halkaasi ku dhintay oo gaarigiisa ay dad ku dhinteen isagana dhintay wasiirkii hore ee qorsheynta mudane xuseen ceelaaba faahiye wasiirku waa uu dhintay khasaaraha kale dadka wax soo gaaray waxaa ka mid ah iyadana xildhibaan maryan cariif oo ilaaladeeda qaar ka mid ah iyadana halkaasi ay ku dhinteen xildhibaan kaloo dhaawacmaa jirtay ilaa laba xildhibaan ayaa dhaawacantay dhanka kale amiin ambalaas oo iyadana dadka wax soo qaaday waxay sheegtay toban dhaawaca oo ay ku jireen laba haween ah iyo cunug yar marka khasaaraha aan ognahay waa intaas laakiin wuu ka badan yahay khasaaruhu oo sida aan kuu sheegay dowladda ayaa xakameysay informationka ama wararka ku saabsan qaraxa
sida muuqata dad badan oo ama mas-uuliyiin dowlad ahaa hadda ama ahaan jiray oo wasiirka geeriyo wasiirkii hore ee geeriyooday uu ka mid yahay iyo sargaaladda gabadhaasi geeriyootay iyo saygeeda siday ku fududaatay dadkaasi in mas-uuliyiinta ahaa ama horey usoo ahaan jiray saa u culculus in la gaadho siday ugu fududaatay nimanka markaas hawsha fuliyey
meeshu waxay ahayd walaal meeshu waxay u dhowdahay tiyaatarka qaranka iyo madaxtooyada villa soomaaliya marka waa meel ay dhigteen jidgooyo ama wax checkpoint loo yaqaano ciidamada marka waxaa muuqata gaariga wuxuu ka dhacay checkpointigaasuu ka dhacay marka gawaaridan oo xildhibaanadan ay saarnaayeen iyo gaariga wasiirka iyo gaarigan kale sarkaalada ay saarneed waxa dhan waxay taagnaayeen halkaas checkpointiga ah waana meesha uu qaraxa ka dhacay ee gaariga isniidaaminta uu isku qarxiyey marka taasaa keentay in khasaaraha intaa la eg uu soo gaaro meesha dadku say u fahmaan marka kontarool waa la fahmi karaa macnaheeda ma kontarool dadka baabuurtaasoo dhan lagu baarayaa mase waa baabuur meel inta la dhigtay la fadhiyey waa bar control oo lagu baaro waa bar control oo magaalada gudaheeda ah oo u dhow tiyaatarka qaranka godka jilacow iyo inta udhexaysa daljirka daahsoon ee magaalada muqdisho waa goob caana marka ciidamada waxay dhigteen bar control ama checkpoint ay ku baaraan gawaarida soo aadeysa dhanka madaxtooyada marka gawaaridan oo dhan waxay ahaan gawaari meesha ka gudbaysa ayaan marka meeshuu ka dhacay marka macnaheeda meesha maadaama ay u dhowdahay meelihii dowladda halbowlihii ay u dhowdahay dadka ku socday badankood ama dad dowladda ka tirsan ama madaxa saa daraaddeed ereyadaasi saasay dadku khatarta ugu badan kasoo gaadhayswaa ereyada waa ereyada ay deg waa villa soomaaliya ereyadeeda oo waa ereyadii ay deganaayeen mas-uuliyiinta dowladda xildhibaanada iyo wasiirada ay deganaayeen marka meesha uu ka dhacay waa meel oo ka boondheera weyn xaafadda laakiin waxay aada ugu dhowdahay tiyaatarka qaranka oo ah micnaha madaxtooyada dhabarkeeda dambe
al-shabaab baa markiiba sheegatay dowladduna waxaan filayaa heegan badan bay ku jirtay oo ay ogeyd al-shabaab inay wakhtiyada ramadaanka iyo iyagu laftoodu ay aada xoogga u saaraan inay qaraxyo sameeyaan dowladduna ciidankeeda heegan bay gelisay sidee wax ka noqdeen baad is leedahay dowladda
hadda qaraxan mid ka dhow toddobaadkii hore isagana ka dhaca oo isla bishan barakeysan ramadaan intii lagu jiray oo kan ugu dhowaa madaxtooyada agteeda ka dhacay oo ah degmada ay ku taalo villa soomaaliya ka dhacay oo loo galay xaruntii degmada wardhiigle ama warta nabadda loo yaqaano la galay marka tan ma aha mid wax oo maaha dowladda awoodo inay arko wax badan way jiraan ciidamo lagu daadiyo magaalada muqdisho laakiin dadkan sida muuqata bil gudaheeda waxay ku dhifteen qaraxyo labada dhinac ee madaxtooyada masalan marka taa waxaa muujinaysaa awoodda ay leeyihiin qoladan dowladda kasoo horjeeda
macnaheeda miyaa qaraxani maadaama kii horena aad tiri uu kasii dhowaa kanna halkaa uu taagan yahay al-shabaab inay awood gaara la timid miyaa oo dardar iyadu ay keentay mase xaggii dowladda may arrinta arrinta waxa weeyaan in mar walbaba qoladan dowladda kasoo horjeeda waxay qarax ka fuli karaan meesha ay rabaan iyo waktiga ay rabaan ayagoo wax mar wax walba awoodooda heerkaas inay gaarsiisan tahay leanno magaaladan ma jirto meel ay ay raadteen oo ama ay qarax ka fulin ma jirto marka waxaa muuqata dowladda way dadaaleysaa meel kasta ciidamo ay u dhigtay laakiin qofka mar walba dictate garaynaya ama meel walba go-aan ku gaari kara inay qarax qof qarxiyo hadda qof qarax wado way adag tahay sida oo inkastoo meesha hadda oo dowladda qarax oo ka dhacay ama kii hore oo ka dhacay toban bar oo control oo kale a la soo mooday marka su-aasha meesha waxay tahay sidee qofkaas qaraxa wada oo meesha ku gaaray asagoo soo mooday meelo badan oo lagu gaarayay oo ciidamo booliisa ay joogeen taasaa ah su-aasha in laisweydiiyo mudan
cabdicasiis xoogaal baad u tahay waana meesha aad ka howlgasho saxaafad ahaana aad muddo aad joogtay adoo saxafiya dowladdu marka macnaheedu iyadoo haatan waxa u hadhay laba sano hadda ay ka yar tahay madaxda haatan waddanka loo igmaday maxaad ku qiimeyn kartaa markii ay qabanayeen iyo sanadihii sanadkii hore ama kii labaad iyo hadda sida ay tahay ma waxbaa soo kordhay mase waxbaa sii daciifaya
walaal dowladdani waxay ahayd dowlad expectation ama filasho badan laga laga wadaheed madaxweyne farmaajo markii la doortay dadku aaday isku soo baxeen waxaana la filayay in isbedel weyn oo imaanayo waxaan ku xasuusinayaa asagoo saddex bil keliya doolan ama afar bir markii la doortay kadib in london laisugu tagay bishii may oo lagu heshiiyey halkaasi in la dhiso ciidamo qaran oo ka kooban sideed iyo toban kun ama laba iyo labaatan kun oo military soomaaliyeed ah oo ciidamada xooga dalka iyo soddon iyo laba kun oo ku saabsan ciidamada booliiska in la dhiso ayaa lagu soo heshiiyey waxaan ka hadlaynaa may labada kun todoba iyo tobankii laakiin haatan oo laba sano ay kusoo wareegatay weli wax la dhisi ma jiraan ciidamadii layskuma dhafin wax haba yaraatee banaamijka barnaamijkaas laga bilaabo ma jirto marka taasaana tusaale keliya aan usoo qaadan karnaa ujeedkii laga lahaa iyo sidii expectationkii laga qabay inaanay meesha jirin oo maanta laba sano kadib magaala madaxtooyadii labadeeda dhinac ee lagu dhisanayo qaraxyo halkii la rabay in la dhiso ciidamo laba iyo labaatan kun oo xooga dalka iyo soddon iyo laba kun oo booliiska wixina aan weli la bilaabin bo aan laisku imaanin madaxdana sanadkii ugu dambeysay shirkii ku saabsanaa security ama golaha amniga ma uusan kulmin ciidamadii isku dhaf iyo waxaasoo dhan lagama wada hadlin marka waxaa muuqato aada iyo aada disappointment ama niyajab weyn ayaa ka muuqata reer muqdisho iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed
ugu dambeynta maadaama xaaladdu hadda halkaa ay marayso dowladduna ay mar walba ay dadaalkeeda iyo sida ay iyadu u tabaabushaysanayso aynan gaabsanaynin tabarteeda wakhtiyada soo socda oo dowladdana hadda wakhtiyada hadda ay bilowdayna laga yaabo in lagu mashquulo doorashooyinka iyo howlo kale markaa oo kaba baxsan ammaanka xoogga sooritaankiisa maxaad odaraysysaa inay wakhtiyada soo socotaa xaaladdu ay noqon karto dhan walbaba
wallahi horta waxaa wanaagsan inta mar badan aan la hadalna maamul goboleedyada waxay leeyihiin inta aan secuuritka ama amniga laga hadlin iyo isku dhafka ciidamo iyo haada amniga iyo booliska ku saabsan xagga ammaanka waa in laga heshiiya xagga siyaasadda oo waxma laisla meel dhigaa arrimaha dastuurka doorashooyinka laisla meel dhigaa arrimaha ku saabsan federalismka qaybsiga khayraadka iyo waxaasi taasaa ka horeysa leeyihiin horta amni iyo ciidamo inaan isku dhafano oo ciidamo marka arrintu arrin dhow ma aha oo hadda waxyaabihii ay prioritiska ama waxyaabaha dowladda ayadama ahamiyadda ay saareyso iyo maamul goboleedyada isku doon ma saarno isku sina ma u fakiraan marka anigu hadda ma qabo oo rajo ma qofka ma fiicna inuu waxaa fiican mar walba niyadda u wanaagsado insha allah waxu ilaahay waan ka rajeynaynaa kheyr laakiin sida hadda ay wax ku socdaan iyo marka lasoo fiiriyo labadii sano ee tagtay sida ay wax kusoo socdeen iyo qaabka ay rabaan maamul goboleedyada hadda waxyaabaha in la hormariyo ay rabaan iyo sida ay dowladda rabto in loo hormariyo runtii aada iyo aad ayay u adag tahay sanadkan in la helo ciidamo dhisan oo soomaaliyeed in amniga wax laga qabto arrimihii kalena ay suurtagalaan kaasi wuxuu ahaa cabdicasiis axmed gurbiye saxafi soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho oon ka wareysanaynay qaraxii ka dhacay maalinkii dhoweyto aad baad u mahadsan tahay cabdicasiis
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.